aan ku bilowna hay-adda amnesty international ayaa sheegtay inay aada uga walacsan tahay xaaladda xurriyadda wariyayaasha ka howlgala puntland hay-addu waxa ay mas-uuliyiinta maamulka puntland ugu baaqday in ay sii daayaan weriye aadan faarax kilwe oo xabsi ku yaala puntland ku xiran in ka badan toddobaatan maalmood wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrimahan ka waraystay cabdulaahi xasan oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda amnesty xafiiskeeda bariga afrika
warbixinta aan soo saarnay xalay waxay gabi ahaanba ku saabsan tahay tacadiyo ka dhan ee wariyayaasha iyo xoriitul qowlka ee ka dhacay dhammaantood maamul goboleedka puntland ee soomaaliya waxaan warbixinta ku sheegaynaa in muddadii labadii bilood iyo barkii ugu dambeysay ahayd ee xaaladda saxaafadda iyo xoriitul qowlka aada u xumayd afar weriye la xiray ayagoo shaqadooda qabsanayo mid ka mid ee wariyayaashaas oo la yiraahdo weriye kilwe weli xabsi uu ku jiro markii hore ay xireen qolooyinka nabad sugidda ama sirdoonka sidii loo yaqaanaba ee pisa shan iyo toban maalmood ay si sharci darre uga hayeen xarun kadibna ay usoo gudbiyeen xabsiga dhexe ee garowe waxaa la geeyey maxkamadda militariga oon loogu talagelin dadka shacabka iyo wariyaasha in lagu maxkamadeeyo intaa kasoo kow wariyihii looyarkiisii ayaa u dooday maxkamadii way ay xukuntay xukun ayay ku riday waxyaabaha cajiibka aho oon baaritaanku intaan sameynayna ogaanay ka mid ah in maxkamaddu ay soo saartay waraaq ay leedahay haba yaraatee wax caddayn lama horkeenin dembi uu galay weriye kelwe laakiin islamarkaana way xirtay oo waxay ku xukuntay saddex bilood oo xabsi ah weli intaa kuma ekaanin xeer ilaalintu dacwadii waxay u muuqataa inay racfaan ka qaateen oo taas micnaheedu ay tahay in kilwe uu xabsi kusii jiri doono muddo aan la aqoonin baaqan aad jeedinaysaan iyo warbixintan aad soo saarteen ee walaaca xaaladda wariyayaasha gaar ahaana dhinaca puntland marka laga soo tago puntland oo aad sheegteen in meelaha dhibaatooyinka wariyayaasha lagu geysto ay ka mid tahay ma la hadasheen maamulka oo arintan ma kala xaajoodeen warbixinada warbixinta aan soo saarnay ayaa ah baaqa aan u dirayno dowladda puntland laakiin mar walbo inaan gaarno oo la hadalno waan rabnay inkasta oo noo suurgeli weyday inaan inaan la xiriirno sidaa la socoto wadanka waxaa ka socdo doorashooyin xili aada xasaasi u ah lagu jiraa horey amnesty international waxay u diiwaan gelisay tacadiyo fara badan oo kala duwan oo wariyayaasha soo wajahayo guud ahaan soomaaliya muqdisho iyo puntland iyo somalilan dhammaan horey baan usoo diiwaan gelinay mathalan wariyayaasha la xiray laba ka mid ah waxaa loo xiray inay soo wareysteen dad dhaliilayay khudbad madaxweynaha uu joodiyay kooiyo labaatankii bishii februaayo oo uu kaga hadlayay arrimaha doorashada marka wariyaha haddii uu soo tabiyo waxyaabaha dadka ay ka hadlayaan iyo dhaliilaha ay qabaan micnaheeda ma ahan in asaga uu dembiile yahay wixii dadka ay qabeen unbuu soo tabiyey ma ogeye dembi uu sameeya shaqadiisaaba saa ah marka qofka shaqadiisa in loo xiro ayaa khalad ah shuruucda u yaala puntland ee dastuurka puntlandna ma ogolo dastuurka soomaaliya ma ogolo shuruucda kale caalamiga ahna ma ogolo haddaad u barbar dhigteen sanadkii hore iyo sanadkan tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii wariyayaasha ay la kulmeen sanadkii hore iyo sanadkan ka waran maxaa farqiga udhexeeya
guud ahaan sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyo sanadkii labada kun iyo labaatanka wariyayaasha soomaalida ee guud ahaan waxay wajahayeen tacadiyo fara badan kasoo bilow somalilan dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dhammaan tacadiyo kala badan oo ay ku jiraan dil iyo xirxirid iyo maxkamadeyn iyo tacdiyo badan bay wajahayeen sanadkan sidoo u bilowday kama duwana kuwii hore waxaad moodaa tacdiyada inay sii socdaan gaar ahaan walaa anaga hadda wuxuu ku aadan yahay in aada mooday in puntland tacdiyada ka dhacay ay sii kordheen arrimahan xasaasigaho doorashooyinka iyo mudaaharaadyadii ka dhacay gobolka iyo arrimahaasna ay saldhig u yihiin sidaa daraaddeed baa keentay in wariyaal afar gaaraya la xiray qaarkoodna weli ay xiran yihiin oo aan ugu baaqayno dowladdu inay sii dayso si shuruud la-aan kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan oo ka tirsan hay-adda amnesty international xafiiskeeda bariga africa waxa uu u waramayay khadar maxamuud xareed dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaanu isku dayna inaanu la xiriirno maamulada ay amnesty aadda u jeedisay hase yeeshee ay noo suuroobi weysay inaanu helno marka ugu horeysa ee ay noo suurtagashana waanu idinla socodsiin doonaa